بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا بفضلك ومنك يا لطيف اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا فاجعل أمورنا كلها سهلا سهل الله كل ما عصر علينا بحرمة من لولاه لم تخرج الدنيا من العدم بسم الله الرحمن الرحيم ويجب على المكلف أيضا أن يعتقد أن الملائكة عليهم الصلاة والسلام من جملة عباد الله المكرمين waxaan ka soo baxnay caqaa'idkii qaybtii ahayd qaybo ka mida ayaynu ka soo baxnay sifaaddii ilaahu waajibaysay intii ka mustaxiilka ahayd iyo intii u bannaanayd ambiyada ilaahay wixii u bannaanaa wixii ka mustaxiilka ahay wixii u waajibayey inahaasoo dhan ayaynu ka soo baxnay wuxuu halkan ka gelayaa sheekhu marka waxyaabo kale oo intaasuu raacinayo wuxuu yidhi wayajibu waxaa ku waajibaya cala almukallafi qofkii la mashaqeeyey dushiisa aydan sidii hore oo kale an yactaqida inuu caqiideeyo oo u aamino anna almalaa'ikata malaa'igta calayhim dushooda allah yeelay asalaatu naxariis iyo wasalaamu nabadgelyo min jumlati cibaadiillaahi ilaah addoommadiisa duuduubkooda inay ka mid yihiin addoommadii almukramiina ee la karaameeyey wa annahum malaa'igtu macsuumuuna kuwa laga dhowray inay yihiin inuu aaminaa ku waajiba min jamiici almacaasi dembiyaal dhammaantood munazahuuna kuwa laga hufay inay yihiin oo laga nasahay can sifaati albashari bini aadamka tilmaamihiisa wuxuu leeyahay sheekhu waxaa sidoo kale qofka ku waajibaya inuu aamino u caqiideeyo oo uu qalbigiisa geliyo malaa'igta ilaahay inay ka mid yihiin addoommada rabbi ee suusuuban addoommada rabbi ee rabbi uu karaameeyey inay malaa'igtu ka mid yihiin addoommadaas ilaahna aysan caasinayn marnaba oo ilaah uu ka dhowray dunuub iyo waxaasoo dhan ayna ka duwan yihiin oo ay ka fog yihiin tilmaamaha bini aadamka oo ajsaam nuuraaniya ay yihiin oo bini aadamka iyo tilmaamihiisa aan midnaba lahayn bini aadamku waxbuu cunaayo waxbuu cabbaayo waa isguursadaan oo waa tarmaano way ka duwan yihiin ayagu intaba sidaas inuu aamino ayaa waajib ku noqonaysuu yidhi qofka wayajibu waxaa ku waajibaya cala almukallafi qofkii la mashaqeeyey dushiisa aydan sidii hore oo kale an yactaqida inuu aamino anna almalaa'ikata malaa'igta calayhim dushooda allaha yeelay asalaatu naxariis iyo wasalaamu nabadgelye min jumlati cibaadiillaahi ilaah addoommadiisa addoommadaas jumladooda iyo duuduubkooda inay ka mid yihiin addoommadii almukramiina la karaameeyey addoommada ilaahee karaamaysan qayb ka mida weeyaan malaa'igtu ma ahan sida gaalada qaarkood ay yidhaahdeen waa waa gabdho ilaahay iyo waxyaabo daran waxyaabo foolxun gaaladu ay aamineen oo ilaahuu qur'aanka ku sheegay sidaas ma ahane addoommada ilaahoo karaamaysan ayay ka mid yihiin wa annahum malaa'igtu macsuumuuna kuwa laga dhowray inay yihiin inuu aaminaa ku waajiba min jamiici almacaasi dembiyaal dhammaantood munazahuuna kuwa laga nasahay inay yihiin oo laga fogeeyey can sifaati albashari bini aadamka tilmaamihiisa wa annahu wayajibu calayhi mukalafkii waxaa ku waajibaya annahu shaaniye laa yaclamu inuusan ogayn katratahum malaa'igta tiradooda ila allahu ilaah mooyaane tacaala amarkiisu sarreeye waxaa sidoo kale ku waajibaya qofka mukallafkaa malaa'igtu inay aad iyo aad u tiro badan yihiin oo cadadkooda ilaahun uu og yahay subxaanahu wa tacaala wa annahu wayajibu calayhi waxaa ku waajibaya sidoo kale mukallafkii annahu shaaniye laa yaclamu inuusan ogayn katratahum malaa'igta farabadidooda iyo tiradooda ila allahu ilaah mooyaane inaan cid kale ogayn tacaala amarkiisu sarreeye wamaa yaclamu junuuda rabbika ilaa hu ilaah mooyaane cid kale oo og lama arka malaa'igta cadadkooda wa minhum malaa'igtii waxaa ka mid a jibriilu malagga jibriil la yidhaahdo ayaa ka mida wa mikaa'iilu malagga mikaa'iil la yidhaahda ayaa ka mida jibriil waa malagga waxyiga ilaah uu u wakiisho ambiyada iyo rususha waxyiga u geeya weeyaan mikaa'iilna waa madarka roobka iyo arsaaqda malagga loo wakiishay weeyaan asna israafiil waa malagga buunka afuufi doona casraa'iil waa malagga nafta qaada wa minhum malaa'igtii waxaa ka mida jibriilu malaku jibriil iyo wa mikaa'iilu mikaa'iil wa israafiilu baa ka mida israafiil wa casraa'iilu casraa'iil baa ka mida wa haaulaa'i kuwaan alarbacatu ee afarta hum uru'asaa'u kuwa madaxda weeyaan malaa'igta kuwa madaxdooda ah weeyaan wa hum ayaga afdaluhum malaa'igta kuwa ugu fadliga badan ah afartan malaa'igta madaxdooda ah ayaga ayaa ugu fadli badan haddana wa minhum malaa'igtii waxaa ka mid a xamalatul carshi carshiga kuwii siday ayaa ka mid a wa hum kuwa carshiga xambaarsani al'aana hadda arbacatun afar weeye wa yusaadu waxaa lagu siyaadinayaa calayhim dushooda yowma alqiyaamati maalinta qiyaama arbacatun afar kale ayaa lagu siyaadinayaa sideed ayay noqonayaan markaas ilaah muxuu ku yidhi aayadda qur'aanka wayaxmilu carsha rabbika fawqahum yowmaidin hamaaniya yowmaidin tucraduuna laa takhfaa minkum khaafiya carshiga in ay maalintaa xambaarayaan sideed malaa'igta ka mid aho ilaa aayaddaa qur'aanka ku sheegay wa minhum waxaa ka mida malaa'igtii xamalatlcarshi carshiga kuwii siday ee xambaarsanaa ayaa ka mida wa hum ul'aana hadda arbacatun afar weeyaan wa yusaadu calayhim waxaana lagu siyaadin doonaa yowma alqiyaamati maalinta qiyaame arbacatun afar kale markaasay sideed noqonayaan sida aayadda qur'aanka ilaa uu ku sheegay sideeddaas ayay noqonayaan oo sideeddaas in ay carshiga xambaarayaan baa ilaah aayadda qur'aanka ku sheegay wa minhum waxaa ka mida malaa'igtii munkarun malagga munkar la yidhaahdo ayaa ka mida iyo wa nakiir nakiir malagga la yidhaahdo waa labada malag ee qabriga wax ku su'aala qofka qofku markii uu dhintee qabriga la dhigo labada qabriga wax ku weydiisa weeyaan wa ridwaanu ridwaan baa ka mid ah malagga ridwaan la yidhaahdo ridwaankaasoo khaasinuljanati jannada furaayaheedii ahaa wa maalikun maalik baa ka mida malagga la yidhaahdo kaasoo khaasinu naari naarta furahayaheedii ah wa raqiibun raqiib baa ka mida iyo wa catiidun catiid waa tii aynu soo sheegaynayo labada malag ee qofka bini aadamkaa saaran oo qora wax alla iyo wixii qofkaasi uu sameeyo wax wanaagsan iyo wax xun intaba qoraya mid walboo ka mida raqiibna waa la yidhaahdaa catiidna waa la yidhaahdaa mid weliba labada magac waa isku wataa ee midna in la yidhaahdo raqiib midna la yidhaahdo catiid sidaa ma ahan sidaas weeyaan wa an yactaqida wa yajibu calayhi waxaa kaloo ku waajibaya mukallafkii an yactaqida inuu aamino anna afdala alkhalqi makhluuqa kan ugu fadli badan kullihim dhammaantood nebiyunaa nebigeennii inuu yahay muxammedun moxamed ahaa sala allahu calayhi wasalam makhluuqa oo dhan kan ugu fadliga badan jinni iyo insi malaa'ig iyo khayr makhluuqa ilaah abuuray oo dhan kan ugu fadliga badan inuu nebiga yahay calayhi salaatu wasalaam inuu qofku aamino ayaa ku waajib noqonaysa wa an yactaqida inuu aaminaa waajib ku noqonaysa anna afdala alkhalqi makhluuqa kan ugu fadliga badan kullihim dhammaantood nebiyunaa nebigeennii inuu yahay muxammedun nebi moxamed ah sala allahu calayhi wasalam huma arusulu rusushii baa haddana ku xigta rusushii ilaah uu soo diray huma alambiyaau haddana ambiyadii baa ku xigta marka makhluuqa oo dhan nebigu ugu fadli badan yahay calayhi salaatu wasalaam waxaa haddana ku xigsanaya oo soo raacaya rusushii ilaahuu soo diray subxaanahu wa tacaala ee faraha badnayd ayaa ku xiga rusushaas ayaa haddana waxaa ku sii xigsanaya tuma alambiyaa nebiyaalkii baa haddana ku xiga nebi iyo rasuul waxa weeyaan nebi waa kii loo khabray waa axadka ilaah uu u waxyoodo oo waxyiga ilaah uu siiyo oo loo khabro weeyaan bini aadamka ah oo xorta ah oo weliba ragga ah oo kaamilka ah oo dhammaystiran ee haddana xagga rabbi looga waxyooday oo sharci la siiyey haddana aan la farin sharcigaas inuu dadka gaarsiiyo nebi ayaa la yidhaahdaa diintaa loo waxyooday haddii la faro inuu dadka gaarsiiyana rasuul buu noqonayaa mid la diray ayuu noqonayaa markaas kullu rasuulin nebiyun walaa cagsa weeyaan marka rasuul kastaahi waa nebi oo nebinimo ayuu soo maray waa loo waxyooday markaasaa haddana la amray waxyigii iyo diinkii la faray inuu dadka sii gaarsiiyo rasuul kastaahi waa nebi laakiin nebi kastaahi rasuul ma ahan nebigan in loo waxyoodo oo diin iyo shariico la siiyo haddana aan la soo dirin oo aan la odhan dad kala gaarsii diintii ayaa laga yaabaa marka nebi iyo rasuul sidaas ayay ku kala duwan yihiin markuu rasuulkeennu calayhi salaatu wasalaam baa ugu fadliga badan makhluuqa la yidhi huma arusulu rusushii baa ku xigta ilaahu soo diray huma alambiyaa'u haddana nebiyaalkii baa ku xiga huma almalaa'ikatu malaa'igtii baa ku xigta haddana salawaatullaahi ilaah naxariisyaalkiisa iyo wasalaamuhu ilaah nabadgelyadiisa calayhim dushooda allaha yeele ambiyada iyo rususha iyo malaa'igtaba dushooda allaha yeela dhammaane tuma intaa dabadeed alsaxaabatu saxaabadiiba haddana ku xiga ambiyada iyo rususha rususha iyo ambiyada iyo malaa'igta kadib alsaxaabatu saxaabadii nabiga ku xiga radia allahu canhum ilaa raadi ha ka noqdee wa an yactaqida waxaa kaloo ku waajiba waa an yactaqida inuu caqiideeyo u aamino ana alkhalqa makhluuqu kullahum dhammaantood yamuutuuna inay dhimanayaan cinda inqidaa'i acmaarihim cumriyaalkoodu markii ay go'aan agteeda wa ana alqaabida mid ka qaadaya liarwaaxihim ruuxyaalkooda kan qaadayahina malakulmowti geerida malageedii inuu yahay wa huwa casraa'iilu waana casraa'iil wa annahum dadku yus'aluuna kuwa la weydiinaya inay yihiin inuu caqiideeyaa ku waajiba bacda dafnihim markii la aaso kadib fii qubuurihim qabriyaalkooda lagu aaso ilaa jamaacatan koox maahane jamaacadaasoo makhsuusiina kuwa la gooni yeelay ah waxyaabihii samciyaadka ahaa ee qofka laga doonayay inuu caqiideeyo ayuu weli sheekhu ku geda jiraayo wuxuu leeyahay waxaa kaloo ku waajiba qofka mukallafka ah inuu aamino u ictiqaadiyo makhluuqa oo dhani in ay dhimanayaan markii ajashoodu ay dhammaato cumrigoodii ay dhammaystaan oo wakhtigoodii la gaadho qof isagoo aan cumrigiisii dhammaan ama ajashiisi aysan dhammaan la qaadayo oo nafta laga qaadayahay maba jiro weeyaan aayadda qur'aanka waa kii ilaah ku odhanayay wamaa kaana linafsin an tamuuta ilaa biidni illaahi kitaaban mu'ajala naf dhimanaysaay ma jirto ilaa waxay ku dhimanaysaa ilaah idankiisa iyo iraadadiisa waana arrintii la qorayoo waktigii awal loo sameeyey ayay naf weliba ku dhimanaysaa fa idaa jaa ajaluhum laa yastaakhiruuna saacatan walaa yastaqdimuun dadka markii ajashoodu ay timaado waktigoodu uu galo oo cumrigeedu uu dhammaado loogu talagalay wax yarna ka hormari mayaan waktigaa isagaa wax yarna ka dabamari mayaan boqol iyo labaatan beri markii uu calooshiisa ku jiray ayaaba la qoray qof weliba intii uu noolaan lahaa marka inay dadku dhimanayaan markii cumriyadoodu ay dhammaadaan oo qof weliba ajashii loogu talagalay uu gaadho sidaas inuu aamino weeyaan qofku wuxuu kaloo aaminayaa in malagga qabdoonaya oo ka qaadaya ruuxda inuu yahay malaggii malakumowdka la odhanayo casraa'iil ahaa marka ay dhintaan kadibna in su'aalulqabri ay ka dambayso oo qubuurta la isku weydiinayo markii la aasa kadib dadka in la isweydiinayo qof waliba qabrigiisa malaa'igtu ay wax ku su'aalayaan sidaasna inuu aaminaahi waa waajib markii qubuurta lagu aasaa la yidhiye hadda sida badan waa la aasaa dadka qofkii aan la aasin ee si kale u dhinto oo markuu dhinto kadib aan la aasin macnuhu ma ahan inaan su'aal la weydiinayno aan kaas la weydiinayn laakiin haddiiba inta badan dadka waa la aasaa sidaas ayaa loo leeyahay marka ay dhintaan oo la aaso ayaa qubuurta lagu su'aalayaa xataa kii aan qabriba la gelin ee dhintay su-aashaas waa la weydiinayaa oo malaa'igtu way ku su way su'aalayaan weeyaan isagaba ee kii qabri uun la geliyey keliya ayay weydiinayaan macnuhu ma ahan wa an yactiqida inuu aaminaa ku waajiba qofkii ana alkhalqa makhluuqa kullahum dhammaantood yamuutuuna inay dhimanayaan cinda inqidaa'i acmaarihim cumriyaalkoodu markii ay go-aan agteeda wa ana alqaabida midka qabdoonaya oo qaadaya liarwaaxihim ruuxyaalkooda malakul mawti geerida malageedii inuu yahay inuu aaminaa ku laazima wa huwa casraa'iilu malaga casraa'iil la yidhaahdo weeyaan makhluuqa wax walba oo noolaa oo naf leh ayuu malaga malagaas la yidhaahdaa casraa'iil uu nafta ka qaadaa bini aadam keliya ma ahan inta ilaa uu nafgeliyoo dhan ayuu nafta ka qabdoodaayo sidaasuu nafta uga qaadaa waktigeeda markii la gaarana ayay dhimanayaan wa annahum makhluuqu yus'aluuna kuwa la weydiinaya inay yihiin waa waa mukallafiintii weeyaan yus'aluuna kuwa la weydiinaya inay yihiin bacda dafnihim markii la aaso kadib oo fii qubuurihim qabriyaalkooda lagu aaso in kuwa la su'aalayo malaa'igtaasi ay rabbigooda iyo diinkooda iyo nebigooda iyo ay weydiinayaan sidaas in la aamino ayaa laazima wa annahum makhluuqii yus'aluuna in la weydiinayo bacda dafnihim la aasidooda kadib oo fii qubuurihim lagu aaso ilaa jamaacatan jamaaco maahane jamaacadaasoo makhsuusiina la gooni yeelay dad gaar ah oo ayaga aan qubuurta wax lagu su'aalayn ma ahane sida shahiidkii ilaa ay jidkiisa ku shahiiday oo kale ayaa laga soo reebayaa iyo dad kale oo aan qubuurta su'aalo lagu weydiinayn sida culammadu ay sheegayaan wa annahum makhluuqa yubcathuuna kuwa lasoo bixinaya inay yihiin inuu aaminaa waajiba yowma alqiyaamati qiyaamada maalinkeeda oo wa yuxaasabuuna la xisaabinayo fil mawqifi makaanu istaaga meesha la istaagayo lagu xisaabinayo calaa acmaalihim camalladoodiina lagu xisaabinayo weeyaan oo lagula xisaabtamayo ilaa man duul maahane yadkhululjannata jannada gelaya bikayri xisaabin xisaab la'aan wa anna acmaalahum makhluuqa camalyaalkooda kullahum kullaha camalladaas dhammaantood tuusanu in lagu miisaamayo fil miisaani miisaanka sidaas ayaa waajiba inuu aamino wa annahum haddana makhluuqu yamuruuna inay marayaan jamiican dhammaantood cala siraadi siraadka dushiisa in ay marayaan wa ana almu'miniina mu'miniintu yashrabuuna inay ka cabbayaan min xawdi nebiyina nebigeenna darkiisii moxamedi nebi moxamed ahaa sala allahu calayhi wasalam oo wayanaaluuna ay gaarayaan shafaacatahu nebiga ergadiisa yowma alqiyaamati maalinta qiyaame wa akbaru shafaacaatihi nebiga shafeecooyinkiisa tan ugu weyni ashafaacatu shafaacadii weeyaan alcudmaa ee weynayd oo fii fasli lqadaa'i faslulqadaha ahaatay xukumkii oo la kala saaro weeyaan oo dadka la kala xukumo weli wuxuu sheegayaa sheekhu waxyaabihii samciyaadka ah ee qofka la rabay inuu caqiideeyo uu aaminee wuxuu yidhi waxaa sidoo kale qofka ku laazimaysa oo ku waajibaysa inuu aamino bacsi wax la yidhaahdaa inuu jiro oo dadka lasoo bixinayo maalinta qiyaame in dadka laga soo bixinayo qubuurtoodii sidaas inuu aaminaa qofka waajib ku noqonaysa bacsigaasi markii uu dhaco dadka lasoo saaro haddana xisaabkii inuu ka dambeeyo oo qof weliba lala xisaabtamayo meesha mawqifka la yidhaahdo dadku meesha ay taagan yihiin oo mawqiful xisaabka ah halkaasaa la isugu keenayaa halkaasaa qof walbana lagula xisaabtamayaayo qof walba camalkiisii baa la xisaabinayaa ilaa dadka jannada gelaya xisaab la-aan maahane dad fara badan oo jannada xisaab la-aan gelaya oo ummadeennan ka mida ayaa nabigeena la siiyey calayhi salaatu wasalaam dadkaas marka xisaab la-aan jannada gelaya maahane intooda kale in la xisaabinayo sidaa qofku inuu aaminaa waajib noqonayso haddana camaladii dadku ay la imaanayeenna in la miisaamayo miisaanka la saarayo qofkii miisaanka xasanaadkiisu uu cuslaadana hadda waa qof liibaanay fa amaa man thaqulat mawaasiinuhu fa huwa fii ciishatin raadiya qofkii miisaankiisa xasanaadku uu fududaado oo xumaantiisu ay badatana wa amaa man khafat mawaasiinuhu fa ummuhu haawiya naartaa haawiye la yidhaahdo ayaa hooyo u noqonaysa oo sida hooyadu ay ilmaheeda usoo dumto ay usoo dhowaysato kale ayaa naartaasi usoo dumaysaa intaa kadib haddana in jidkii siraadka la wada marayo oo halkaa lagu wada aroorayo buundadii siraadka waa jisrun mamduudun calaa matni jahannam kaabad amase buundo ka dhisan weeyaan naarta jahannamo dusheeda halkaas ayaa dadkao dhan la wada marayaa marka biro sidaas oo godgodan oo birqabatooyin ahoo dadka dafaya oo dadka jirkiisii iyo hilbihiisii jeexjeexaya waa dadkii dembilayaasha ahaaye in ay leedahay baa nebigu sheegay calayhi salaatu wasalaam oo siraadka birahaasi ay ku yaallaan qofkii naar loogu talagalay hadda inta sidbada ayuu sidaa naartii ugu dhacayaa qaar ka kale qaar baa birahaasi sida ay u jeexjeexayaan iyagoo wada googo-ay marka dambe ka dhammaanaya waa waddo aad iyo aad u dhib badan weeyaan ilaahya noo yasree sidoo kale dadka mu'miniinta ahi inay ka cabbayaan darkii nebiga calayhi salaatu wasalaam xawdkii sidaasna in la aamino ayaa waajib uu leeyahay sheekhu haddana dadku ay heli doonaan shafaacadii iyo ergadii nebigeenna calayhi salaatu wasalaam uu ummadda u shafeecayey shafaacooyin badan ayuu leeyahay rasuulkeenu salawaatu rabbi wasalaamuhu calayh midda ugu weynina waxaa weeyaan ashafaacatu alcudmaa shafaacadii weynanka badnayd weeyaanoo ilaah uu nabigeenna ku gooni yeelay calayhi salaatu wasalaam marka dadku inta la jaahwareero oo habba nebi loo tago nebi aadam laga bilaabo oo la yidhaahdo bini aadamka iyo basharka oo dhan adaa aabahooda ee inoo shafeec nebi walba ayba sida uu u cudur daaranayo oo uu leeyahay maantay nafsi nafsi oo nebiba uu leeyahay nebi kale u taga ayaa marka dambe loo imanayaa nebigeenna calayhi salaatu wasalaam waxay rabaan dadku qof u ergeeya oo ilaah la hadla subxaanahu wa tacaala si meeshaan dhibka badan ee la isugu keenay dadkii oo dhan oo cariiriga iyo dhibka badan oo qorraxdii la soo dhoweeyey oo dhididkii dadka ka baxay uu ciidda galay intaasoo baac oo dhibaatadan faraha badani ka jirto naarna allah ka dhigee mar un in meeshaan laga wado ayay dadku jeclaanayaan oo la kala xukumo oo dadka la kala saaro markaasaa wax xuguma aan la ridayn ilaa uu nebigu shafaaco qaada calayhi salaatu wasalaam shafaacada weyn ayaa la yidhaahdaayo faslulqadaa xugumka in la kala saaro oo dadka qaarna naar loo diro qaarna janno loo diro shafaacadaa weyn weeyaanoo dhammaan makhluuqii meesha isugu yimid oo meesha la isugu keenay oo dhan ilaah uu kala saarayo shafaacada nabigeenna darteed calayhi salaatu wasalaam markaa kadib ayaa shafaacooyinkii kale ee nebiga u goonida ahaa haddana markaa kadib ayay bilaabanayaan wuxuu yidhi marka sheekhu wa an yactaqida inuu aamino ayaa waajiba annahum dadku yubcathuuna kuwa lasoo bixin doono inay yihiin yowma alqiyaamati maalinta qiyaama oo wa yuxaasabuuna lagu xisaabin doono fi lmawqifi makaanu istaaga meesha la istaagayo calaa acmaalihim camalyaalkoodiina lagu xisaabinayo ilaa man duul maahana yadkhululjannata jannada gelaya bikayri xisaabin xisaab la'aan wa anna acmaalahum dadka camaladooda kullahaa camalyaalkaa dhammaantood tuusanu in lagu in la miisaanayo fi lmiisaani miisaankii lagu miisaamayo lagu cabirayo sidaa inuu caqiideeyo ayaa waajib ah wa annahum makhluuqu yamuruuna inay mari doonaan jamiican dhammaantood cala asiraadi siraadka dushiisa inay mari doonaanna inuu aaminaa waajiba wa ana almu'miniina mu'miniintu yashrabuuna inay ka cabbi doonaan min xawdi nabiyina muxammadin nabigeennii moxamed ahaa darkiisii sala allahu calayhi wasalam oo wayanaaluuna ay gaari doonaan shafaacatahu nabiga ergeyntiisa yowma alqiyaamati maalinta qiyaama ay gaari doonaan ama yowma alqiyaamati uu shafaaco qaado nebigu maalinta qiyaame wa akbaru shafaacaatihi nebiga ergooyinkiisa iyo shafeecooyinkiisa midda ugu weyni sala allahu calayhi wasalam ashafaacatu shafaacadii weeyaan alcudmaa ee weynanka badnayd maqaamkii maqaamu maxmuudka ahaa oo ilaahu u ballan qaaday weeyaan nebiga waa maqaam iyo darajo ay mahadin doonaan dadkii hore iyo dadka dambaba ashafaacatu shafaacadii weeyaan alcudmaa ee weynayd oo fii fasli lqadaa'i xukumka oo la kala saaro ahaatay dadkii in la kala xukumo oo la kala fasliyo weeyaan oo qolaba meel loo diro wa an yactaqida inuu caqiideeyo ayaa waajib ku noqonaysa qofka ana nabiyana nabigeennii sala allahu calayhi wasalama carabiyun mid carab loo nisbeeyey oo carab ka dhashay inuu yahay qurashiyun mid reer quraysha haddana inuu yahay oo qabiilada reer quraysha ka dhashay sidaas inuu caqiideeyo oo uu barto ayaa waajib ku noqonaysa qofka wa huwa nebigeennu muxammadun xabiibkeennii moxamed ahaa weeyaan moxamedkii binu cabdillaahi cabdillaahi wiilkiisii ahaa abtiriskii nebiga unbuu daldalayaa cabdullaahigii bin cabdilmudalibi cabdilmudalib wiilkiisii ahaa cabdilmudalibkii bini haashimin ina haashim asna ahaa haashimkii bini cabdimanaafin ina cabdimanaaf asna ahaa cabdimanaafkii ibni qusayin ina qusayi ahaa qusayigii bini kilaabin ina kilaab asna ahaa kilaabkii bini murata ina muro ahaa murihii bini kacbin ina kacab ina kacab ahaa asna kacabkii bini lu'ayin ina lu'ayi ahaa lu'ayigii bini khaalibin ina khaalib ahaa khaalibkii bini fihrin asna ina fihri ahaa fihrigii bini maalikin ina maalik ahaa maaligii bini nadrin ina nadar ahaa nadarkii bini kinaanata ina kinaana asna ahaa kinaanihii bini khusaymata ina khusayme ahaa khusaymihii bini mudrikata asna ina mudrika ahaa mudrikihii bini ilya bini ilyaasa ina ilyaas asna ahaa ilyaaskii bini mudara ina mudar ahaa mudarkii bini nazaarin ina nazaar ahaa asna nazaarkii bini macadin ina macadi ahaa macadkii bini cadnaana ina cadnaan asna ahaa labaatankaas abtiriska nabiga calayhi salaatu wasalaam waa inta la isku waafaqsan yahay inta axaadiistu ay caddaysay ee la isku waafaqsan yahay waa labaatankaas waana inta qofka ay waajibka ku tahay inuu barto ama labaatankaa wixii ka sii korreeya khilaafyo ayaa ku jira qofkana waajibkuma ahan inuu barto laakiin labaatankan inuu bartaayo waa laazim waajib bay ku noqonaysaa qofka qadarka la isku waafaqsan yahayna waa labaatankan ilaa laga gaaro cadnaan weeyaan cadnaan wuxuu ku abtirsadaa awlaaddii nebiyullaahi ismaaciil nebiga ayaa caddeeyey calayhi salaatu wasalaam xadiid imaamu muslim warinayey baa nebigu ku tilmaamay salawaatu rabbi wasalaamuhu calayh in ilaah uu sidaa u kala doortay oo uu qoloba qolo ka doortay oo reer kinaana ilaah uu ka doortay awlaaddii nebi ismaaciil reer kinaanana quraysh ilaah uu ka sii doortay sidaasuu usii waday nebigu calayhi salaatu wasalaam qoloba qolo uu ka sii doortay ilaa marka dambe nebigu uu ka noqdo mid door ah oo dadkaa wada doorarka oo xulkaa ka dhashay weeyaan abtiri sarafla weeyaan wa ummuhu nebiga hooyadiis aaminatu aamina weeyaan aaminadii bintu wahbin ina wahab ahayd bini cabdimanaaf bini zuhra bini kilaab kilaabkaas ayay ku kulmayaan kilaab bini murah weeyaan oo hadda abtiriskii aan soo marnay weeyaan wa annahu nebigu abyadu mid cad inuu ahaa inuu bartaa waajiba abyadu mid cad inuu ahaa kaasoo musharabun la cabsiiyey bixumratin gaduud caddaan oo lagu dheehayoo lagu daray gaduud weeyaan oo caddaanka boxoshkaahoo dhadidaa aan ahayne caddaan gaduud wata waa midabka midabada ugu quruxda badan wa annahu nebigu abyadu kii cad inuu ahaa inuu bartaa waajiba musharabun la cabsiiyey bixumratin gaduud caddaan oo gaduud lagu daray wa annahu nebigu khaatamul ambiyaai ambiyada khatinkoodii inuu ahaa iyo walmursaliina mursaliinta lasoo dirayba khaatam haddii la yidhaahdo waa dhammaystirkii khaatim haddii la yidhaahdana kii asagu dhammaystiray weeyaan wa khaatima annabiyiina iyo wa khaatama annabiyiin aayadda qur'aanka labada qiraba waa la akriyaa khaatamu nabiyaal nebiyaalka dhammaystirkoodii inuu ahaa iyo gebangebadoodii iyo walmursaliina rususha lasoo dirayba wa annahu nabiga suuban sala allahu calayhi wasalam welidda in lagu dhalay bimakata magaaladii maka in lagu dhalay inuu bartaa waajiba wa bucitha lagu soo saaray bihaa magaalada maka wa haajara haddana uu u haajiray oo u aaday nebigu ila almadiinati madiino madiinadii almunawarati ee la nuuriyey bacda alisraa'i dheelmiddii kadib inuu aaday alisraa walmicraaj kadib inuu madiina u haajiray oo wamaata uu ku dhintay bihaa magaaladii madiinaad oo wadufina lagu aasay bihaa magaaladii madiinaad fii beyti caaishata caaisho gurigeediina lagu aasay radia allahu canhaa ilaa raabica ka noqday caaisha sidaas inuu aamino ayaa qofka waajib ku noqonaysa uu caqiideeyo uu barto wa anna shariicatahu waxaa kaloo ku waajiba qofka wa anna shariicatahu nebiga shariicadiisii iyo diintiisii nasakhad inay nasakday oo ay tirtay ay tirtirtay jamiica sharaa'ici sharciyaalkii dhammaantood sharaa'icdii assaabiqati ka horraysay calayhaa shariicada nebiga ka horraysay diinta nebigeenna calayhi salaatu wasalaam kitaabkeenna furqaan in lagu nasakhay oo lagu tiray dhammaan kutubihii hore oo diintan lagu nasakhay diimihii ka horreeyoo dhan sidaas inuu aamino ayaa qofku waajib ku noqonaysa wa anna shariicatahu nebiga shariicadiisii iyo diintiisii nasakhat inay tirtirtay oo ay nasakhday jamiica sharaa'ici sharciyaalkii dhammaantood sharaa'icdii assaabiqati ka horraysay calayhaa shariicada nebiga ka horraysay wa tabqaa wayna baaqi ahaanaysaa shariicada nebigu mustamiratan xaal ay tahay tii daa'imaysa oo joogaysa ilaa yowmi alqiyaamati ilaa maalinta qiyaamo laga gaaro shariicooyinkii hore oo dhanna ayada ayaa nasakhday haddana wa tabqaa way baaqi ahaanaysaa oo way sii jiraysaa shariicada nebigu mustamiratan ayadoo mid joogtaa noqonaysa ayadoo daa'imaysa ilaa yowmi alqiyaamati dharaarta qiyaame ilaa laga gaaro sidaas inuu caqiideeyo qofkuyo u aamino ayaa lagama maarmaana wayajibu cala almukallafi wayajibu waxaa ku waajiba cala almukallafi qofkii la mashaqeeyey aydan sidii hore oo kale an yacrifa inuu barto sharaa'ica addiini diinta sharciyaalkeeda inuu barto wa hiya sharaa'icu diinku furuucuhu furuucu ddiini diinka faracyaalkiisii weeyaan iyo laamihiisii waxaa kaloo ku waajiba qofka mukallafkaa inuu barto diinta islaamka furuucdeedii weeyaan waxyaabaha cibaadaadka ku tacalluqa waxyaabahaas weeyaan furuucda shariicadu wayajibu cala almukallafi mukallafkii waxaa ku waajiba aydan sidii hore oo kale an yacrifa inuu barto sharaa'ica addiini diinta sharciyadeeda inuu barto wa hiya sharaa'icdaasina furuucuhu diinka faracyaalkiisii weeyaan wa ahamuhaa furuucdaas kuwa ugu muhiimsani kan ugu muhiimsani asal addahaaratu dahaaradii weeyaan waasalaatu waa salaadii waazakaatu waa zakadii waasawmu waa soomkii waalxaju waa xajkii waxaa ugu muhiimsan shariicada furuucdeedii iyo sharaa'icu diinkii dahaaradii oo salaada ka horreysay haddii aan dahaaro la helin aan salaadiiba la helayn haddana salaadii iyo soomkii iyo zakadii iyo xajkii waxyaabahaasa weeyaan kuwaasaa ugu muhiimsan waa ahamuhaa kan ugu muhiimsani addahaaratu dahaaradii weeyaan iyo wasalaatu salaadii wazakaatu zakadii wasawmu sawmkii iyo walxaju xajkii wanadlubu waxaan ka dalbaynaa min allahi tacaala ilaah waxaan ka dalbaynaa alicaanata kaalmayn calaa dikri alahami midka muhiimadda badan oo la xuso uu noogu kaalmeeyo oo mincaha ka mida sharaa'icdii walbarakata baraka ayaana weydiisanaynaa fiihi midkaas ahamkale ilaa uu noo barakeeyo fa naquulu waxaan odhanaynaa marka kitaabu dahaarati waxa weeyaan buu yidhi sharaa'icda diinta iyo furuucda shariicadu waa dahaaradii iyo salaadii iyo soomkii iyo zakadii iyo waxyaabahaas qofka laga doonayo inuu barto marka ilaah baan kaalmo u weydiisanaynaa inuu noogu kaalmeeyo inaynu xusno kan muhimka ah ee kamida kuwaa lasoo sheegay in ilaah uu noo barakeeyana waan weydiisanaynaa markaasuu horay ka gudagelayaayo uu dahaaradii ka bilaabayaa kadibna uu salaadii iyo kusii xejin doonaa salaadii iyo zakadii iyo soomkii iyo xajkii iyo haddana uu kusii xejin doonaa weeyaan wanadlubu waxaan ka dalbaynaa oo aan weydiisanaynaa min allahi ilaah aan ka dalbaynaa tacaala amarkiisu sarreeye alicaanata kaalmayn calaa dikri alahami kan muhiimadda badan oo la xuso uu noogu kaalmeeyo oo minhaa kamida furuucdii shariicada walbarakata barakaan weydiinaynaa ilaah fiihi fii dikri alahami midkaas muhiimadda badan oo la sheego ilaah uu noo barakeeyo ayaan weydiisanaynaa fa naquulu kitaabu dahaarati wallahu subxaanahu wa tacaala aclam